bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo koob iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee ku saabsanaa ninkii taaqiyihii kibirsanaa ee yuhuudiga ahaa ee islaamka la dagaalamayay ee kacab ibnu ashraf la dhihi jiray dilkiisii yuu darsiganina ku saabsan yahay safxada laba boqol iyo koob iyo labaatan ee kitaabka dabcadiisa cusub waqad kaana wuxuu ahaa abu naaila abu naaila oo salkaan ibnu salaame la dhihi jiray oo kacab ibnu ashraf ay naaska wada nuugeen wuxuu ahaa qaala kii ku yidhi liasxaabihi plaankii iyo khidadii ayaa lasii dejiyey wuxuu ku yidhi idaa jaa-a ninkaasi hadduu yimaado fa innii anigu aakhidun waxaan qabanayaa bishacrihi timihiisa timo dheer buu lahaa timaha ayaan qabanayaa fa ashumahu timaha ayaan dhunkanaya yaan ursanaya unsan ka saari fa ashumahu waan ursanaya waxaan leeyahay alla war udgoon ah maxaad barafuun isku shubtay fa idaa ra-aytumuunii haddii aad ay aragtaan istamkantu aniga oo si fiican u qabtay uusan isdhaqaajin karaynin micnihii timihii intaan ku dhigay oon timo badan qabtay uusan isdhaqaajin karaynin qofku timo dheer hadduu leeyahay oo la qabtay isma dhaqaajin karee istamkantu min ra-sihi madaxiisa inaan hantay oon si fiican gacanta ugu dhigay oon hantay haddii aad aragtaan fa duunakum ka shaqaystahe marka fa duunakum waa idinka markaas wixii ka dambeeya aniga waxba laygama raad anigu timahan haynayaa ninkan iyo madaxiisa mijinqabad baan maqli jiray waa laysu mijin qabtay ee kan waa lagu madax qabtay madaxaan idin qabanayaa fa duunakum idinka un weeye markaas wixii ka dambeeya fadribuuhu marka seefihiina uga shaqaysta oo darbiya falamaa marka saasaa lagu heshiiyey khidadiina waa la soo dejiyey falamaa markii nasala uu soo degay uu ka soo degay meeshii qasrigiisii kacab ilayhim nimankii u soo degay taxadatha macahum iyaga ayuu la sheekaystay saacatan waqti fiican ayuu la sheekaystay saacad saacaddan lixdan si lixdan midhidha midhidha maahayno waagaa lama aqoonin laakiin waqti un saacada qeyb waqtiga ka mid unbaa saacad la yidhaah uma markaa kadib qaala abu naa-ila wuxuu yidhi hallaka ma yeelaysaa maxay kula tahay yabna al ashraf ina ashrafow waxaa loogu yeedhayaa kunyadiisa magaca aabihi si maaragtay inuu jawgu nabad yahay loo loogu muujiyo anna tamaasha inaynu u lugayna taagnidii baa inaga badatee ilaa shicbi alcajuus goshan cajuus la yidhaha meel un aan ka fogeyn wuxuu rabaa qayladiisa inaan la maqlin oy la fogaadaan oo fanataxadatha aan iskaga sheekaysano baqiyata leylina habeenkeenna inta ka hadhay oo dhanba aan iskaga sheekaysano qaala kacab wuxuu yidhi inshiitum haddaa idinku doontaan oo idin idinku degdegsanayn fa kharajuu way baxeen yatamaashawna iyaga oo iska sii yaraha lugeynaya oon meel weyn loo soconin tamaashigu kaasaa la yidhaha fa qaala abu naa-ila wuxuu yidhi wahuwa fi ariiqi isagoo waddadii lasii socdo maa ra-aytum ma arkin ka leyli tacaawa oo kale tiiban barafuun oo acdara ka udgoon weligay ma arkin buu yidhi barafuunka kaasoo kankamaya oo kale annagu dee iska masaakiin baan nahay weligay barafuunkan oo kale iyo cadarkan oo kale ma arkin wazaha wuu isla weynaaday kacab ibn bimaa samica wuxuu maqlay faankii markuu maqlay buu haddana wuu isbuufiyey zahadu waa sidaas fa qaala wuxuu yidhi cindii aniga oo waxaan qabaa acdaru nisaa'i alcarab gabdhaha ama haweenka carbeed gabadha ugu barafuunka badan ee ugu cadarka badan ee ugu udgoon ayaan qabaa buuhi taasaa waxaan ii marisay qaala abu naa-ila wuxuu ihi ata'danu lii ma ii fasaxaysaa an ashuma inaan ursado oon san ka saaro ra-saka madaxaaga si kale haddii barfuunba kuma helaya ankaa uun aan kaa dhaashade qaala wuxuu yidhi kacab nacamha fa adkhala wuxuu geliyey abu naa-ila yaddahu gacantiisa yuu fii ra'sihi madaxiisa geliyey fa shamahu markaasuu ursaday wa ashama wuxuu ursiiyey asxaabahu asxaabtiisiina wuu ursiiyey jawiga ayuu dejinayaa markan hore waxba ma qabanin uma mashaa saacatan haddana saacad baa la socday uma wuxuu yidhi uma markaas kadib qaala abunaa'il wuxuu yidhi acuudu anu laabto aniho barfuunkan wax laga maarma ma ahee haddana aan bal mar kale gacanta aan timahaaga geliyo oo aan ursado qaala nacam buu yidhi kacab baa wuxuu yidhi nacam facaada wuu u laabtay midlaha iyadoo kale xata xata tma-ana ilaa uu ka dego oo haba yaraatee wax shaki iyo dhoorhoof yuusan midna qabin uma mashaa haddana wuu socday saacatan saacad kale ayuu socday uma qaala wuxuu yidhi abuu naa-ila acuudu war haddana waan rabaa bahalki waan u laabanayaa inaan madaxii ursado qaala wuxuu yidhi kacab nacamha fa adkhala wuxuu geliyey abuu naa-ila yadahu gacantiisa yuu fii ra'sii madaxiisa geliyey falamaa markii istamkana uu ka buuxsaday gacantii uu ka buuxsaday minhu ninkii timihiisa iyo madaxiisii uu ka buuxsaday uu dhab siiyey uusan isdhaqaajin karaynin qaala wuxuu yidhi duunakum war ka shaqaysta waa idinkiiya caduwallaahi cadowga ilaahay ka shaqaysta fakhtalafat waxaa isweydaaratay oo nin walba dhinaciisa kaga soo dhuftay fakhtalafat waxaa isweydaaratay calayhi korkiisa asyaafuhum seefahoodii walaakinaha hase atee lam tuqni shay-an waxba way tari weyday ilaa ninkuu ninkusoo talagalay baa inkastuusan cambuurbireedkiisiiyo wixii buu qabay way geli waayeen fashal baa dhici gaadhay marka meeshuna meel beerelay ahayde garhweyn ayaa waxa qaatay fa akhada wuxuu qaatay moxamed ibnu maslama ayaa wuxuu qaatay micwalan garhweyn buu qaatay ama sakiindheh micwalan ma aha miqwalan kutubihii hore markaa micwal baa la moodi jiray laakiin hadda miqwalan buu yihi ay sakiinan sakiin buu watay fa wadacahu sakiintii wuxuu dhexgeliyey fii hunayatihi gumeerkiisa ama qaskiisa gumeer iyo qas waxaa la yidhaahdaa xudunta iyo meesha timoolayda ah meesha u dhaxaysa halkaasaa la yidhahda meel halis ah uma taxaamala calayhi xooggiisii oo dhan ayuu sakiintii saaray xataa balaqa ilaa uu ka gaadho caanatahu timoolaydiisa uu ka gaadho fa waqaca wuu dhacay caduwullaahi cadowga ilaahay dhulka ayuu ku dhacay qatiilan isagoo dhintay oo la dilay waqad saaxa wuu qayliyey sayxatan qayle ayuu qayliyey shadiidatan oo aada u dheer oo daran oo afsacat ka argagixisay man xawlahu alle wixii hareerihiisa ahaa falam yabqa ma hadhin xisnun guryihii waaweynaa ee derbiyadu ku wareegsanaayeen xisnun ma hadhin ilaa waqad awqadat waxay huriyeen calayhi anniiraana dabkii bay wada shiteen nalalkii bay wada daarteen nal ma jireen laakiin nalal dab yaa la shidan jiro dabkii ayay daarteen maxay tari nimankii hawshooda way soo guteen wa rajacat way soo laabatay almafrasatu ciidankii yaraa waqad usiiba isaga oo la dhaawacay alxaarith ibnu aws nin la dhihi jiray yaa bidubaabi bacdi suyuufi asxaabihi nimankii saaxiibadiis ahaa seefahoodii seefaha barhkood seeftaas caaradeeda yaa mudday markii laysu weydaarinayay habeen bay ahayde yaa waxa weeyaan seef baa mudday fa jurixa waa la dhaawacay wa nasafa damu dhiiggii ayaa ka burqaday falamaa markii balaqat ilmafrasatu ciidankii ay iska soo cararayeen ay gaadheen xarat al curayd meesha la yidhaahdo markay gaadheen oo magaalada madiine agteeda ahayd ra-at waxay aragtay mafrasadii ana alxaaritha in xaarit laysa macahum uusan la soconin fa waqafad way istaagtay saacatan saacad bay istaagtay xataa ataahum ilaa uga yimaado oo yatabicu isaga oo qaadaya aathaarahum raadkood isagoo soo raad qaadaya faxtamaluuhu markaasay soo xambaareen xataa idaa balaquu markii ay soo gaadheen baqiica alkarqad markay soo gaadheen kabaruu allaahu akbar bay dheheen magaaladii markay soo galeen wa samica waxaa maqlay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama yaa takbiirahum allahu akbartooda maqlay fa carafa wuxuu gartay annahum iyagu qad qataluuhu inay dileen fa kabara isna allaahu akbar buu yidhi falamaa markii intahow ilayhi ay u yimaadeen qaala wuxuu yidhi aflaxat ilwujuuhu wejiyadani waa wejiyo guulaystay akhriya adduunba guulaystay qaaluu waxay dhaheen wawajhaka adiga wejigaaga yaa rasuul allaahi waramow waxay ku tuureen rasuulka hortiisa bira- bira'si daaqiya ninkii gardarsay gardarta ninkii garda gar garta daraa ninkii gardaraystay ninkii daaqyada ahaa ee xadgudbay gaalkii weynaa madaxiisa ayay beyna yadayhi rasuulka hortiisa kusoo tuureen madaxa ayay soo goosteen dhaqan bay ahaan jirtay dhaqan bay ahaan jirtay faxamid allaha rasuulku alla ayuu ku mahadiyey ammaanayna calaa qatlihi ninkaa dilkiisii wa tafala rasuulku wuxuu ku tufay calaa jurxi lxaarif ninka xaarif ahaa dhaawiciisii ayuu ku tufay fa bari'a wuu bogsaday walam yu-di bacdahu markaas uu rasuulku ku tufay walam yu-di ma dhibin nabarkii ama dhaawicii bacdahu ay bacda an tafala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markuu ku tufay kadib dib dambe uma xanuunin waa iska bogsatay walamaa markii calimat ay ogaatay alyahuudu yahuudi bimasraci daaqiyatiha ninkeedii qooqay ee madaxda u ahaa dilkeedii markii ay ogaatay kacab ibnu ashraf ahaa dabba waxaa ku gurguurtay alrucbu argagax baa fii quluubihim quluubtoodii ku gurguurtay waxaa galay quluubtoodii argagax way argagaxeen quluubtii alcaniidati ee madaxa adkayd een xaqa qaadan jirin oo calimi waxay ogaadeen ana arasuula in rasuulku sala allahu calayhi wasalama lan yatawaana uusan haba yaraatee ka gaabinaynin weeye ama uusan ka labalabaynayn labadaba waad dhihi kartaa oo isku mid un lan yatawaana inuusan ka labalabaynaynin fi istikhdaami alquwati xoog inuu adeegsado xiina markii inuu xoog adeegsado yaraa uu arko ana nusxa waanadu laa yujdi nafcan wax faa-iidaa inuusan dhalaynin wax faa-iidaa inuusan dhiiqaynin amauusan dhalayn markuu ogaado waanadii inuu xoog adeegsaday inuusan ka labalabeynayn saasay ogaadeen liman maaragtay in xoog loo adeegsado halkaa ku tacalluji lan yatawaana fi istikhdaami alquwa liman inuu adeegsado ninkaasoo yuriidu doonaya alcabatha inuu ku ciyaaro bilamni amniga iyo nabadgelyada magaalada inkii raba inuu ku ciyaaro ama doonaya wa ithaarat alidiraabaati qas iyo lab inuu kiciyo qas iyo lab iyo jahwareer inuu kiciyo iyo wa cadami ixtiraami almawaahiiqi iyo heshiisyada la galo inuusan xurmaynin xurmo la-aantaas ciddii laga dareemo idil falam yuxariku ma aysan dhaqaajinin yuhuuddii saakinan wax maaragtay deganaan mayn dhaqaajin yani waxba may tallaabo may qaadan baa laga wadaa falam yuxarikuu saakinan ma aysan dhaqaajinin wax awalba deganaa ma aysan dhaqaajinin yacni wax tallaabo a maysan qaadin saasaan inagu nidhahan liqatli daaqiyatihim ninkoodii qooqay dilkiisii wax tallaabo ay qaadeen ma leh bal lazimu lhuduu'a shib bay dhahdeen shib deganaansho ayay muujiyeen dhulka isdhigeen way cabsadeen wa tadaaharu waxay muujisteenba biifaa'i alcuhuudi ballamadii inay oofinayaan wastakaanuu way hogteen ama way isdhiibeen istakaanuu way hogteen marka wuxuu saa isu taagaan oo wax muqaawame iyo wax maaragtay wax iska caabin iyo waxba toon aan isdhiaynan aynan samaynayn oo isdhiibaan wey wastakaanu way isdhiibeenoo way hogteenoo way isdulleeyeenoo way keeno qaateen na waa la dhihi karaa neefka xoolaha marka la hogaaminayo hoggaanka qaata wey wa asracat waxay ku carartay al afaaci abeesooyinkii yuhuuddana waxay ku carareen ilaa juxuuriha gododkeedii takhtabi'u fiiha iyadoo ku dhuumanaysa waxaa lagu shabahayaa yuhuudda abeeso bannaanka joogto oo rabtay inay waxqaniinto hadda markay cabsatayna godkeedii ku carartay wahaakadaa sidaas yutafaraqa u gacan banaanaaday arasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama ilaa xiinin bal intii muddo ah wuxuu u gacan banaanaaday limuwaajahati alakhtaari khatarihii inuu ka hortago allatii khatarahaasoo kaana rasuulku ahaa yatawaqacu kii shinsada ama suga xuduudaha dhicitaankeeda min khaariji almadiinati magaalada madiine banaankeedana khatartii ka imanaysa waa quraysh baa kow ka ah wa asbaxa almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen waqad takhafafa isagii uu ka fududaaday canhum iyaga kathiirun wax badan oo min almataacibi dhibaatooyinkii addaakhiliyati ee gudaha ahaa magaalada madiine iyo agagaarkeeda dhibaatooyinkii looga hayay ee uu hogaaminayay ninka laidhaha kacab bin ashraf waa laga nastay intii muddo ah allatii mataacibta ama dhibaatooyinkaasoo kaanu ay ahaayeen yatawajashuunaha kuwii wadnaha farta kaga haya tawajuska waxaa la yidhaah wax khatar ah wax dhibaato ah wax halis ah oo aad isleedahay goormay kugu dhacayaan weli kuguma dhicin laakiin waad filaysaa waad ka baqaysaa marka inagu taasoo kale waxaan idhaha wadnahan farta kaga haynaa allatii mataacibta ay dhibaatooyinkaasoo kaanuu ay ahaayeen yatawajasuunaha kuwa ka baqa inay dhacdo oo wadnaha farta kaga haya oo wayashumuuna ka uriya min raa'ixataha urteeda bayna awniyatin wa ukhraa muddo markii la joogo iyo muddo kolba muddo yay usoo ureysay way usoo ureysay dhibaatadaasaa usoo ureysay marka halkaasna waxaan uga soo baxnay ninkii mujrimkii weynaa ee la dhihi jiray kacab ibnu ashraf iyo dhibaatada uu hayay in maaragtay sidii looga takhallusi lahaa duruus badan baa ku jirta oo waxa weeye dee qofkii islaamka dhiba ee nabiga dhiba oo meel laga gala la waayo oo wax kasta la sameeyo in maaragtay isagoon dagaal la gaadhin la iska celinayo haddana waxaan arkaynaa ghaswatu buxuraan dagaal la yidhaahdo dagaalkii buxuraan wahiya ghaswadaasi dowriyatun waa roondo ciidamo kormeer soo sameynaya kormeer uun dowriyatun kormeer waaye ama roondo weeye ama dowriya kormeer dowriyatu qitaalin waa kormeer dagaal loo aaday kabiiratun oo weyn qiwaamuhaa cududeeduna halaahu mi-ati muqaatilin saddex boqol oo dagaalyahaan ay tahay kuwaasoo qaadaha rasuulu rasuulku uu hogaamiyey sala allahu calayhi wasalama fii shahri rabiici alaakhir bisha rabiici alaakhir la yidhaahdo ayuu hogaamiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam rabiici alaakhir sanata alaain min alhijra sanadkii saddexaad ee hijrada ilaa ardin dhul ayuu u hogaamiyeyna rasuulku dhulkaasoo yuqaalu laha la yidhaahda buxuraan wahiya macdinun oo bilxijaaz xijaaz ku taalo min naaxiyati lfusci ama naaxiyati lfurci dheh fa aqaama wuxuu ku nagaa rasuulku bihaa dhulkaa shahra rabiici alaakhir bisha rabiici alaakhir oo idil uma jamaad aluulaa amaiyo jamaad aluulaa oo min asanati athaalithati min alhijra sanadkii saddexaad ee hijrada ah uma rajaca ila lmadiinati magaalada madiine ayuu kusoo laabtay walam yalqa xarban dagaalna lama kulmin marka laba bilood ayuu maqnaa halkaa waxaa lagu fuuqfuuqgoynayay nimankii reemiyiga ahaa ee magaalada madiina deriska lahaa si aynan u haweysanin inay magaalada kusoo duulaan ama ay garab u noqdaan gaalada qoreysheed haddana intaan uxud la gaadhinta ugu dambaysa waxa weeye sariyatu zayd ibnu xaaritha ilaaladii zayd ibnu xaaritha waan soo sheegnay marar badan sariyada waxaa la yidhaahdaa ciidan uu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam uusan isagu la soconin wahiya sariyadani aakhiru tii ugu dambaysa weeye wa anjaxu tii ugu guusha badnayd weeye dowriyatun dowriyatun ee ilaalo ilaalo dagaal lilqitaali dagaal u baxday tii ugu guusha badnayd uguna dambaysa weeye oo qaama biha almuslimuuna muslimiintu ay sameeyaan qabla uxud dagaalka uxud ka hor waqacat way dhacday sariyatu zayd ibnu xaaritha fii jamaadi alaakhira bisha jamaad alaakhira la yidhaahdo ayay dhacday waa markuu rasuulku ka soo laabtay buxuraan ilan jamaadul uula ka soo laabtaan nidhi wa tafsiiluhaa sheekadeeda oo kala dhigdhiganna maxay tahay waatan waxaa weeye ana qurayshan quraysh baqiyat waxay ahaatay oy baaqi ku ahayd bacda badrin dagaalka beder kadib yusaawiruhaa inuu inuu fanto alqalaqu walbahaarku walbahaarku ama lal in loo tuuray iyo wal ildiraabu iyo qas iyo jaahwareer iyo gilgilasho waa iskooda miduune saasay ahayd maxaa jira dagaal bay isu diyaarinayaan jab weyn oo ayna filayn baa ku dhacay waxay sameeyaan bay garanayyihiin wa jaa-a asayfu waqtigii sayfka ahaa ee kololaabaa yimid waqtaraba waxaa soo dhowaaday mawcidu rixlatihaa mawsimu dheh mawsimu rixlatihaa xilligii ay u safri jirtay ila shaami shaam shaam waqtiga ay u safri jirtay ayaa la soo gaadhay oo sayfka ahayd fa akhadahaa waxaa qabtay hamun walwal iyo murugo aakharu oo kale oon ahayn kii dagaalkii iyo say u dagaalami lahaayeen qaala safaan ibnu umaya wuxuu yidhi ninka la yidhaha li qurayshin quraysh wuxuu ku yidhi wahuwa isagu oo safwaanihi alladii ninkii weeye nakhabatuhu ay dooratay qurayshun quraysh waa intikaabkii bay ka imanaysaa intikhaab madaxweyneha la doortay intukhiba marka nakhabatu ay dooratay qurayshun quraysh fii hada alcaami sanadkan liqiyaadati tijaaratiha ganacsigeeda inay u hogaamiso ila shaami shaam shaam inuu u hogaamiyo yaa isaga loo doortay ilaan mar walba waxaa hogaamin jiray nin oday ah mar haddii aabbihii la dilay booskii aabbihii isagaa fadhiistay wuxuu ihi ninkaasi inna muxamedan ninka muxamed la yidhaahdo iyo wa saxbahu asxaabtiisu cawaruu calaynaa waxay naga xidheen weye cawara haddaad maqasho waa wax la xidhay oo aan la mari karaynin darbi kugu gudban cawaruu calaynaa waxay naga xidheen matajaranaa dukaamadeedii meeshaan u tijaarisan jiray oo shaam ahayd jidkuu marayay iyagaa joogay jidkii bay naga gooyeen jidkii bay naga xidheen jidkii bay naga gooyeen famaa nadri garan mayno kayfa nasnacu waxaan ku samayn lahayn biasxaabihi maxamed asxaabtiisi waxaan ku samayn lahayn garan mayno wahum iyagu laa yabraxuuna kaba dhaqaaqi maayaan way joogaan buu yihi assaaxila xeebti waddadii xeebta ee la mari jiray ee dhoweyd hadde meesha unbay joogaan mar walba waa loo sheegayaa inay meelaha joogaan waxaa kaloo intaa ka sii daran wa ahlu saaxili xeebtii aynu mari jiray dadka degan ee carabtiihina qad waadacahum heshiis buu la galay heshiis wuu la heshiiyey wa dakhala caamatuhum badankooduna waxay galeenba macahu isaga ee diintiisii bay qaateen ama wax heshiis la galay iyo wax islaamay labadaas wey famaa nadri garan mayno ayna nasluku meel alla meel aan maro garan mayno wain aqamnaa haddii fii diya fii daarinaa guryahayga haddii aan iskaga nagaano on joognana haadihii oo tanna akalnaa waxaan cunaynaa ru-uusa amwaalinaa ra-simaalkayaga ayaan cunaynaa oo falam yakun lahaa ra-sulmaalkii uma ahan doono min baqaa-in ra-simaal la cunayna lafi haddii la cunana waxba hari maayo lafaynu inagu nidhaa lafaha yagii ruuxii cunay waa dee ruux lafihiisa cunay wuu baaba-ay oo falam yakun ma ahaanayo lahaa ra-simaalkan ama lafahan min baqaa-in waxba ka soo hari maayo wa inamaa wax kale meehe xayaatunaa noloshiyadu oo bimakata makiihi waxay ku salaysan tahay cala tijaarati ganacsiga aan u aadayna ila shaami shaam fi sayfi markay tahay waqtiga sayfka ee jilaalka ee kululaha iyo wa ila alxabashati yaman hadda xabashada xabasho kale ma sheegaye xabashada xukumi jirtee yaman fi shitaa'i waqtiga qaboobaha wadaarat waxaa wareegtay almunaaqashatu doodii baa dhacday xowla hada almowduuc ee arrintan ku saabsanayd fa qaala wuxuu yidhi al-aswad ibnu cabdilmutalib baa wuxuu yidhi lisafwaan wuxuu ku yihi tankubu waad ka leexanaysaa tankubu waad ka leexan oo waad ka baydhi adariiqa waddada oo cala saaxili xeebta marta waad ka baydhaysaa wakhud waxaad qaadanaysaa ood maraysaa ariiqa alciraaqi waddada xagga ciraaq aadaysa miyiga wa hiya iyadu ariiqun waddo weeye tawiilatun oo dheer jiddan aad iyo aada u dheer oo takhtariqu dhex maraysa najdan dhulka najdi la yidhaahdo yay dhex maraysaa ila shaami shaam baana loo sii marayaa wa tamuru waxayna maraysaa fii shari fii sharqiyi almadiina magaalada madiinana bari ayay ka maraysaa calaa bucdin ka fogaansho kabiirin oo weyn oo minha magaalada madiine ay ka fog tahay wa kaanad waxay ahayd qurayshun quraysh tajhalu mid aan aqoonin oo jaahil ka ah haadihi ariiqa haadihi ariiq wadadan iyada ah maysan aqooninoo weligeed maysan marin kula aljahli aqoon la-aan oo dhan ayay wadadaas ka lahayd maba taqaanaba fa ashaara wuxuu kula taliyey alsad ibnu cabdilmualib calaa safwaan wuxuu kula taliyey an yatakhida inuu samaysto uu ka dhigto ninka la yidhaha furaat ibnu xayaan in la yidhaahdo furaat ibnu xayaan inuu ka dhigto oo min bani bakar ibnu waail ka mid ah daliilan nin wadada tusa lahu isaga nin dhulyaqaanaho wadada tusa inuu ninkaa ka dhigto oo wayakuuna uu ahaado ninkaasi raa-idahu horseedkiisa ama sahankiisa fii haadihi rixlati rixladan inuu u ahaado horseed garh wada wa kharajad way baxday ciiru qurayshin safarkii qoraysh uu baxay yaquudaha isaguu hogaaminayuu madax ka yahay safwaan ibnu umaya aakhidatan iyadoo qaadanaysa ama maraysa adariiqa aljadiida wadada cusub ilaa hase ahaatee anna ambaa haadihi alqaafila safarkan iyada a warkeedu wa khitata sayrihaa iyo jidka ay marayso taarat ila almadiinati magaalada madiine ayay usoo duushay oo magaalada madiine ayay soo gaadhay wadaalika siday ku soo gaadhayna waxaa weeye anna saliid ibna nucmaan nin la yidhaahdo saliid ibna nucmaan saliid ibna nucmaan nin la yidhaahdo kaana wuxuu ahaa qad aslama mid islaamay ninkaasaa qad ijtamaca wuxuu la kulmay fii majlisi khamrin ama fii majlisi shurbin meel khamre lagu cabayey marka saadan ula yaabinna waxaa lagu yidhi wadaalika qabla taxriimi alkhamri intaan khamrada la xaaraantinimeyn weeye marka hatuumin saxaabigaas wuxuu la kulmay ninka la yidhaahdo maca nucaym ibni mascuud alashjaci ninka la yidhaahdo ninkaana magaciisa iska iloobin wuu kuu iman doonaa dagaalkii ghaswat laxzaab ninkii dadka kala furfuray ee maxaanku dhaha quraysh ku diray reer bani nadiir iyo reemiyigii dadka ka wada reebay ee kala furfuray uusan suusan dagaalbo u dhicin ninkii ka dambeeyey weeye markuu islaamay kadib walam yakun muusan ahayn nucaym ibni mascuud alashjaci qad aslama kii islaamay idaaka waqtiga ayada falamaa markii akhadat ilkhamru khamradu ay qabatay min naciim naciim markay qabatay uu sakhraamay taxadata wuxuu ka sheekeeyey bitafsiili si kala dhigdhigan can qadiyati alciiri safarka quraysheed arrinteeda ayuu ka sheekeeyey wa khitata sayriha iyo wadaday maraysana wuu sheegay fa asraca wuu soo orday ninka la yidhaahdo saliid ila nabiyi nabiga ayuu u soo orday yarwi lahu isagoo uga sheekeynaya alqisata qisadii wa jahaza wuxuu diyaariyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay liwaqtihi isla kolkiisaba wuxuu diyaariyey xamlatan oo looleh ooloole military oo qiwaamuha cududeedu mi-atu raakibin boqol wax fuushan ay tahay oo fii qiyaadati zayd ibnu xaaritha alkalabi uu wato zayd ibnu xaaritha de waa la yaqaanaa wa asraca zayd zayd waa orday waa dhaqsaday si xawlila ayuu ku socday xataa dahama xataa intii ayuu socday dahama alqaafilata qaafiladii uun usoo galo baqtatan si kada ah dahmiga waxaa la yidhaah isagoon lagu sii ogeyn isagoon lagaa warqabin oo shuq un usoo tidhaahdo calaa xiini qaratin waqti ayna filanayn wahiya iyadoo tanzilu ku furanaysa calaa maa-in biyo oo fii ardi najdin dhulka najdi ka mid a meel biyaho ceel iyadoo ku furanaysa meeshaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo qarada la yidhaha qarada bilqaafi maya qarda dheh fasukuun qarda fastawla gacanta ayuu ku dhigay wax alla wixii safarka ahaa iyo hantidii oo dhan caleyha kullaha dhammaanteedba zayd ibnu xaarita iyo ciidankiisii walam yakun muusan ahaanin min safwaan safwaan xaggiisa iyo waman maahu ciddii la socotay oo min xarasi alqaafila nimankii ilaalinayay safarka ila alfiraaru inay iska cararaan oy baxsadaan biduuni muqaawamatin iyagoon waxba iska caabinin wa asara almuslimuuna muslimiintu waxay soo qabsadeen waxay soo ay soo qabteen maxbuus ahaan ay usoo qabteen daliila alqaafilati safarka ninkii garhwadeenka uu ahaa ee horseedka u ahaa oo la dhihi jiray fura- furaat ibnu xayaan wa qiila waxaa la yidhi iyo warajulayni khayrahu iyo laba nin oo kale wa xamaluu waxay soo kaxaysteen ay soo xambaarteen khaniimatan kabiiratan khaniimo weyn oo min al awaani weelal ah waalfidati iyo fida ah oo kaanat taxmaluha ay siday alqaafilatu safarkaas awrta ka samaysan ka kooban taasoo qudirad lagu qiyaasay qiimatuhaa qiimaheeda bimi'ati alfin boqol kun lagu qiyaasay waqasama wuu qeybiyey rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam haadihi alghaniimata haniimadan wuxuu u qeybiyey calaa afraadi sariyati ciidankii la diray dadkii ka koobnaa boqolkii nin baa loo qeybiyey bacda an akhada alkhumusa shan meeloodoo meel markii laga qaaday oo uu iska lahayd dowladda islaamka iska lahayd wa aslama wuu islaamay furaat ninka furaad la yidhaha ibnu xayaanna calaa yadayhi rasuulka ayuu ku islaamay rasuulka ayaa diinta usoo bandhigay uu iska soo islaamay wa kaanad waxay ahayd arrintan iyada ah sariyatu zayd ibnu xaaritha iyo hantidii oo dhan a laga qaatay ma-saatan guldaro shadiidatan oo daran wa nakbatan iyo guldaro waa isla mid uune nakbe iyo masaa waa isku mid laakiin nakbada ayaa sii weyn wa nakbatan wa nakbatan iyo guldaro kabiiratan oo weyn oo asaabad qurayshan quraysh ku dhacday bacda badrin beder kadib ishtadda uu daraaday lahaa iyada daraaddeed qalaqu quraysh quraysh walwalkeedii wasaadatha ay usii kordhisay haman murugo ay usii kordhisay iyo waxusnan tiiraanyo walam yabqa ma hadhin amaamaha quraysh horteeda ilaa dariiqaani laba waddo maahane imaa waddada koobaad waxa weeye imaa an tamtanica inay ka waantowdo min qadrasatihaa isweynaynteeda wa kibriyaa'ihaa iyo kibirkeeda iyo isweynaynteeda waa isla miduuna ama isqurmuunayntana waa la dhihi karaaye oo wa ta'khuda ay qaadato dariiqa almuwaadacati waddada heshiiska walmusaalaxati iyo heshiiska waa isla midun labadaas muwaadaca iyo musaalaxa waa isla mid weeye heshiis macal muslimiina muslimiinta ay la qaadato kow ow amase taquuma inay u inay samayso bixarbin dagaal shaamilatin ya dagaal buuxa dagaal aan waxba laysula hadhin dagaal dhinac walba ah shaamil waxaa la yidhaha wixii wax walba shamliya dee oo yacni da- dagaal military mid dhaqaale mid dacaayad wax walba dagaal oo oo oon waxba laysula hadhin aw taquuma bixarbin shaamila dagaal aan waxba laysula hadhin inay samayso taasoo tuciidu usoo celisa lahaa iyada majdaha sharifta sharafteedii attaliida ee soo jireenka ah iyo waciziha iyo sharafteedii alqadiima ee horreeyey oo wa taqdiya ay baabi'iso calaa quwaati almuslimiina muslimiinta ciidamadoodii baxaysu meel ay baabiso laa yabqaa uusan u hadhin lahum iyaga oo muslimiinta ah saytaratun haysi iyo xigsasho ay xigsadaan calaa haada walaa daak kan iyo kaan midna maxay ku dhacayaan kan iyo kaan wadooyinkii wadooyinkii loo mareeyay maka iyo maxaanku idhaahdaa iyo midna aynan haysanin weeye waqad ikhtaarat waxay dooratay quraysh makata waxay dooratay adariiqa thaaniya wadada labaad fasdaada waxaa sii ziyaaday oo sii kordhay israaruha ku adkaysiga aad ku adkaysanaysay cala almutaalabati inay dalbato bithari inay aargoosato watahayu-i inay isu diyaariso liliqaa'i lmuslimiina muslimiinta in fooda laystaro fii tacbiyatin kaamila isdiyaargarayn dhammaystiran tacbiyada waxaa la yidhaha cabbayn ciidanka iyo dagaalka oo loo diyaargarooba isdiyaargarayn dhammaystiran iyo wa tasmiimaha ku adkaysigeesa ay ku adkaysanayso cala alghaswi muslimiinta inay ku soo duusho fii diyaarihim guryahoodana ay ugu soo duusho fa kaana daalika arrintaasi wuu ahaaday fa kaana waxaa ahaaday daalika arrintaas iyo wamaa sabaqa wixii ka horreeyey oo min axdaathin axdaathi tamhiid min axdaatin dhacdooyin wuxuu ahaa fa kaana wuxuu ahaa daalika arrintaas iyo wamaa sabaqa wixii ka horreeyay oo min axdaatin dhacdooyin ah yani waxa weeye waxa ugu weynuundee way badan yihiin axdaadta keenayse waa beder dagaalkii beder iyo raggii laga laayay hantidoodii la qaaday waxaasoo idil wuxuu ahaa adtamhiidda gogolxaadh alqawiya oo xoog badan limacrakati uxudin dagaalkii uxud gogolxaadhkii ugu weynaa ayay arrintaasi ahayd markii oo sariyat ibnu zayd ay hantidoodii oo dhan ay dirsadeen maaragtay lagala wareegay iyo markii nin qartooda la jaray wallahu subxaana wa tacaala aclam